بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس عشر التحذير من الشirك waa digista laysaga digayo waxa loo yaqaano shirkiga waxa shirkigu uu yahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la gaarka yahay ee isagu xaqa uu leeyahay oo cid kale loo sarfiyo oo la siiyo ama cid kale ilaahay lagu lamaaneeyo oo lala wadaajiyo tawxiidkuna waxa uu yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo khaalis yeelo oo loo badhax tiro khasaa'ista uu leeyahay hadday acmaashii cibaadaadka ee addoommada ay samaynayeen ay tahay hadday tahay afcaashiisa isagu uu sameeyo ee arsaaqadda iyo maamulka kownka iyo abuurista iyo noolaynta iyo dilista iyo hadday tahay asmaada wanaagsan iyo sifaadka sare ee uu leeyahay intaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo gaar yeelo weeyaan tawxiidku can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu rasuula allah waxaan maqlay rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu leh man laqiya allaha ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulma laa yushriku bihi shay-a isagoon waxba la wadaajinayn ruuxa ilaahay la kulma isagoon waxba ku lamaanaynayn dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa waman laqiyahu ruuxa alle la kulma yushriku bihi isagoo u shariik yeelayo oo cid kale ku lamaanaynayo cibaadada dakhala annaara naarta ayuu ruuxaasina gelayaa rawaahu muslim xadiidkaa imaamu muslim ayaa wariyey waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay fii hada alxadiid in ruuxa ilaahay la kulma isagoo muwaxid ah oo ilaahay cibaadada u badhax tiroon axad kale ku lamaanayn tawxiidkaa khaaliska ah ruuxa rabbi kula kulma wuxuu rasuulku tilmaamay kaasi inuu ahlu janno yahay dakhala aljanna gelitaanka jannadana sidaynu horeba usoo tilmaanay waa imaa xaalan aw ma'aalan macnaha ama horuu ka gelayaa jannada oo cadaabba soo mari maayo waa haddii ilaahay ka cafiyo dunuubta iyo macaasida iyo kabaa'ir wixii uu galay ama xagga dambe ayuu ka gelayaayo waa haddii naarta uu soo maro la yidhaha dembigii uu galay waa laga soo goynayaa ilaan qofka muslimka ee muwaxidkee dhintay laakiin dee caasiga ahaa labadaa midun buu noqonaya in shaaa cafaa canhu wa in shaaa cadabah hadduu alla doono waa saamaxayaa markaa jannaduu hore ka gelaya cadaabba arki maayo wa in shaaa caaqabah hadduu alla doonona waa ciqaabayaa oo wixii uu macsiyo galaa laga goynayaa markaa jannadana wuu ku dambaynayaa marka calaa kullin muwaxid waa ahlu jannuun ama horaha ka galo biduuni cadaab ama marka dambe ha ku dambeeye kollayba nin muwaxidii naarta ku waari maayo walidaalik waxaa qofka muuminkaa munaasabo ah inuu ku dadaalo inay cibaadadiisu rabbi u badhax tiraato oon cid kale nasiib iyo qayb ku yeelan ilaahay keligii inuu baryo keligii ka kaalmo dalbo keligii uu wax u gowraco keligii uu tala saarto keligii uu ka cabsado keligii uu rajeeyo keligii acmaashiisoo dhan uu u khaalis yeelon cid kaleba aanay waxa weeyaan shuraaka la noqon alxadiiu saabic cashar altaxdiiru min alfiraqi alhaalika wa bayaan xaqiiqat aljamaca annaajiya almansuura xadiidkan toddobiyo tobnaad waxa uu ka waramayaa digista laysaga digay firqooyinka halaagsamay alfiraqu alhaalika iyo caddaynta la caddaynaayo xaqiiqada jamaacada ama cidda keliya badbaadaysa ilaahay u gargaarayo waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay ummaddu inay kala tegi doonto oo la wada socon maayo waa la kala dhaqaaqayaa laakiin qolo keligiina way badbaadaysaa inta kalena waa halaagsamaysaa idan waa ayo ta badbaadaysaa waayo haddaad ogaato tan badbaadaysa waxaad ku dadaalaysaa inaad ka mid noqoto taasaana muhiim ah can mucaawiyata bni abi sufyaan can mucaawiya bni abi sufyaan waxaa laga wariyey mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canhuma can mucaawiyata bni abi sufyaan radia allahu canhuma anahu qaal waxaa mucaawiye laga wariyey ilaahay raallaha ka noqday isagiiyo aabihiiba inuu yidhi alaa hooyaay baraaruga waa adawaatu tanbiih walistiftaax ina rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaama fiina dhexdayada ayuu ka kacay buu yidhi mucaawiya rasuulkii alleh oo faqaala dabeed waxau yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam alaa hooyaay baraaruga waa soo jeedin qofku inuu soo jeesto oo waxa loo sheegayo uu qaatuu weeleeyo waxaa nabigu yidhi markaa alaa hooyaay ina man qablakum kuwii idinka idinka horreeyey oo min ahli lkitaab kuwii kitaabka la siiyey ah waa yahuudiya nasaare eh iftaraquu waxay u kala kaceen oo u kala tegeen calaa tintayni wa sabciina milla laba iyo toddobaatan qaybood oo qaybo diineed ah yacni millada macna aljamaaca ayaa loo adeegsadaa macna diinna waa loo adeegsadaa labadiiba imika way xambaarsan tahay oo waana kooxo haddana kooxahaasi waxay ku salaysan yihiin waa kooxa diimeed oo macnaha diin bay ku kala tegeen oo khilaafkoodu waa khilaaf diineed walidaalika ayaa loo yidhi calaa tintayni wa sabciina milla waayo yacni firaqa ay u kala tegeen firqo walba waxay ka diin dhiganaysaa wax ka duwan ta kale waxay ka diin dhiganayso idan khilaafkoodu maadaama khilaaf diineed uu yahay ayaa waxaa la cabiray milla calaa tintayni wa sabciina milla yacni labiyo toddobaatan qayboodoo diiniyo mid walba yacni tan kale waxay ka diin dhiganaysa wax ka duwan ayaduna ka diin dhiganayso waxa uu nabigu yidhi waina hadihi lmilla ay alumma almuxamadiya ummadda nebi muxamedna sataftariqu oo saaxibu yani cawni lmacbuud sheekhale ee sharxaya sunana abi daawuud ila xadiidkan imaama abu daawuud ayaa sunantiisa kusoo saaray markaa shaarixa abu daawuudka ee cawnu lmacbuud kale waxa uu leeyahy halkaa markuu sharxayo waina hadihi lumma yacni ummatahu sal lla lay slam macnaa nebigu wuxuu ujeedaa ummadiisa marka waina hadihi lmilla ay alumma almuxamadiya ummadda nebi muxamedna sataftariqu waxay u kala kici doontaa calaa halaain wa sabciina ummadda nebi muxamedna saddex iyo toddobaatan fariiqo ama kooxeed oo diiniya ayay u kala qaybsami doontaa hintaani wa sabcuuna fi nnaar laba-iyo toddobaatan ayaa naarta ku sugan macnaha laba-iyo toddobaatan ayaa dadka naarta mutaystay ah oo ahlu naar waciidka macnaha looma jeedo inay dee daruuri tahay fardi kasta ama mid kastoo kuwaa ka mid ihi inay naarta gelayaan laakiin maqsuudku waxa weeyi waa ahlulwaciid waa dad goodigaa iyo waciidkaasi ku soo arooray waana mustaxiquuna linnaar naartaanay muteen mukhaalafaadka iyo bidaca ay la yimaadeen ee diinta ay kusoo dareen darteed laakin dee amruhum ila allah in shaaa cadabahum wain shaaa cafaa canhum amarkooda waa ila allah laakiin waa dad ahlulwaciid oo naarta mutaystay weeyi marka rasuulku waxau yihi sala allahu alayhi wasalam hintaani wa sabcuuna fi nnaar laba iyo toddobaatan waa ahlu nnaar wawaaxidatun fi ljanna midina waa ahlu janna oo jannada ayay ka gelaysaa mid wahya taa badbaadaysa ahlu jannaha ihi aljamaacatu jamaacada weeyi waa kuwa sunnada iyo xadiidka iyo kitaabka ku kulmay waxaa looga jeedaa aljamaaca macnaha dadka muslimiinta intooda toosan ee kitaabka iyo sunnada ku sugani dhammaantood waa jamaacatun waaxida oo islaamku ma yaqaan jamaacaad tiro badan iyo axsaab tiro badan ma yaqaan waa jamaaco keliya alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun waa jamaacada keliya alle iyo rasuulkiisu ay tilmaameen idan nebigu wuxuu yihi taasi waa jamaacada jamaacadee ta sunnada ku sugan iyo kitaabka ahlu sunnati waljamaaca riwaayo kale waxay ahayd oo nebigu kusii cadaynayay tan jannada gelaysaa sifada iyo tilmaanta ay leedahay lagu aqoonsanayo wuxuu yidhi man kaana calaa maa ana calayhi alyawm wa asxaabi waa kuwa ku sugnaada aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay macnaha haddaad doonto alfirqatu naajiya saddex iyo toddobaatanka ta ka badbaadaysa haddaad doonto aaa'ifatu lmansuura qolada loo gargaarayo ee if iyo aakhirada ilaahay u hiilinayo haddaad inaad aqoonsato doonayso wasfigoodu waxa weeyi man kaana calaa maa ana calayhi alyawm wa asxaabii waa kuwa ku sugnaada nebi muxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen een waxna ku soo kordhin waxna aan ka dhimin kitaabka iyo sunnada uun ku sugan biduuni ziyaadatin walaa nuqsaan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkaa wariyey oo soo saaray wa qaala shaikhu lislaam fi lmasaa'il shaikhu lislaam ibnu taymiya fi lmasaa'il wuxuu ku yidhi mujalladka labaad safxada siddeetan iyo saddex huwa xadiidun saxiixun mashhuur xadiidkani waa xadiid saxiixo mashhuura wa saxaxahu shaaibiyu fi lictisaam imaamu shaatibina ictisaamka ayaa xadiidkan uu ku saxiixiyey waa mujalladka saddexaad ictisaamka safxada sideed iyo soddon wa qaala ibnu xajar fii takhriiji alkashaaf waxaa ibnu xajarna uu ku yidhi calayhi raxmat ullah isnaaduhu xasanun sanadkiisu waa xasan sheikhu lalbanina xadiidkan waa ku tasiixiyey silsilat alaxaadiid asaxiixa mujalladka koobaad waxa weeye safxada shan iyo toban ayib hada alxadiid nebigu waxa uu kaga warramay sala allahu calayhi wasalam shay dhici doona oo ah ummadiisu inay u kala qaybsami doonto saddex iyo toddobaatan fariiqo oo dhammaantood fi naara mid mooyaane alkhilaafu sunnatun kawniya yaqacu laa maxaala khilaafku waa shay kawni ah macnaha kawni waxaynu uga jeednaa waa wax ilaahay qadaray oo mar layba wuu dhacayaa laakiin maaha sunna sharciya oo laa yuxibuhu allahu walaa yardaah ilaahay ma jecla raallina kama aha khilaafka diineed laakiin haddana ilaahay waa qadaray oo qadarka allah ayuu ku dhacayaa ilaahay baa yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk walidalika khalaqahu ka zuuli maayaan inay iskhilaafaan oo diinta ku kala tagaan inta ilaahay u naxariistay mooyaane haddaba ilaahay markuu tilmaamay sunnadan kawniga ah mar layba inay iskhilaafi doonaan wuxuu tilmaamay daa'ifada ama qolada loo naxariistay iyagoo khilaafkaa inay ka badbaadayaan oo khilaafaadkaa diinigaa iyagoo aanay ku dhacayni iyagu diintii ilaahay ee xaq ahayd ay ku sugnaanayaan oo ilaahay waxau yidhi ilaa man raxima rabbuk cidda ilaahay u naxariistay mooyaane waxaad garan kartaa kuwo marxuuminoo loo naxariistay inaanay ahayn ee ay yihiin kuwo ciqaaban oo cadaaban kuwa waxa weeyaan khilaafka iyo tafaruqa diiniga ah ku dhacay laakiin kuwa loo naxariistay marxuumiinta ihi waa kuwa aan tafaruqa diiniga ah ku dhicin ee iyagu baaqi ku noqda wixii uu kaga tegay nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo sharcigii alla uu soo dejiyey haddaba maadaama ay mar layba tahay wax muqadar oo dhacaya khilaafkaas qofka muuminka ah waxa munaasab u ah inuu isweydiiyo halka uu lugtiisa dhigayo inuu isweydiiyo cidda uu raacayo inuu isweydiiyo firqada uu ka mid yahay inuu isweydiiyo miyuu halaagsamay mise wuu badbaaday waxaa qofka muuminka ah waajib ku ah yacni waxa weeyaan saaxaadka khilaafaadka ka jira iyo fitanka diinigaa waxaasoo dhan isagoon ku dagmin oon ku lugoyn waa inuu su-aal keliya isweydiiyo ma ku sugan tahay kitaabkii alleh iyo sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ma haysaa manhajkii saxaabada lagu yaqaanay dadkii wanaagsanaa ee hore asalafu asaalix iyo dadkii wanaagga ku raacay mise waad ka baydhay wallaahi alcadiim badbaadadaadu inaanay ku jirin ilaa ariiqii salafka mooye meel kale halka aad ku nabadgelaysaa waa halkii abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali mareen waa halkay saxaabatu rasuulillah mareen waa halkay atba yani taabiciinta iyo atbaacu taabiciin halkay mareen halkaasun baad ku badbaadaysaa waa saddexdii qarni ee ilaah iyo rasuulkiisu ay wanaag iyo toosnaanta uga markhaati kaceen wixii ka dambeeyey ayaa fitanka iyo khilaafaadku ay tiro bateen idan aljamaaca jamaacada xaqa ku taagan ee badbaadaysa ee ilaahay u nusraynaya waa man kaana calaa maa ana calayhi alyawm wa asxaabii waa kuwa ku sugnaada nebi moxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen ee firaqa iyo axsaabta iyo fitanka diiniga iyo tafaruqa iyo khilaafaadka waxaasoo dhan kuwa iskaga dheeraada ee ku kaaftooma oo keliya ilaahay iyo rasuulkiisu waxa weeyaan wixii ay yidhaahdeen oo kitaabka alle iyo sunnada nebiga ah labadaa kuwa ku kaaftoomee ku qanca ee intaasi ay ku fillaato ee dariiqii saxaabadana dariiq iyo madhab ka dhigta kuwa badbaadaya alfirqatu naajiya waa kuwaas kuwa loo nusraynaya aldaa'ifatu almansuura waa kuwa kuwa ruuxa muuminka ay waajib tahay inuu ka mid noqdo kuwaas weeyi laakiin haddaad ku dhex milantood ku dhex baaba'do ahwaada iyo bidaca buuxiye caalamka waxaad noqonaysaa qof ku dhacay khilaafkii iyo tafaruqii diiniga ahaa cidhibtiisa dambena looga cabsi qabo cuquubo iyo cadaab inuu ku dhaco ciyaadan billaah can lmugiira ibni shucba waxaa laga wariyey mugiira ibni shucba radia allahu tacaala canhu alxadiidu thaamin cashar wuxuu ka waramayaa sharafu ahli lxadiid nimanka ahlulxadiidka la yidhaahdo sharafta iyo wanaagga ay leeyihiin ayuu ka waramayaa ahlulxadiid waa ehelkii nabiga sala allahu alayhi wasalam waa kuwii diintiisa raacsanaa ahlulxadiidi hum ahlu nabiyi wain lam yasxabuu nafsahu anfasahu saxibuu ahlulxadiidku waa ehelkii nabiga sala allahu alayhi wasalam ehelka iyo tolka nebiga ee dhabta ihi waa kuwa nebi moxamed xadiidkiisii ku sugan waayo tolnimada dhabtaa iyo ehelnimada dhabtiihi waa ta diinta waa atbaacu millatihi waayo nasabka iyo wada dhalashada nebi moxamed nasabkiisii aad ku abtirsanaysaa waxba kuu tari mayso haddaanad diintiisi iyo dariiqiisii aanad raacin waayo nasabka oo keliya hadduu wax tarayo abujahl iyo abulahab oo ahlunaar ayuu wuxu tari lahaa laakiin nasab waxba ma tare eh waxa wax taraa waa camal man baطaa bihi camalu lam yusric bihi nasabu ahlulxadiidku waa dad sharaf badan ay u soo hoyatay oo nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam xadiidkiisii ku sugan ahlulxadiidu hum ahlu nabiyi wain lam yasxabuu nafsahu anfasahu saxibuu haddaanay nebiga naftiisii la saaxiibin oonay noloshiisii soo gaadhin neeftiisii iyo anfaastiisii ayay la saaxiibeen oo mar walba qaala rasuulullah ayay leeyihiin sala allahu alayhi wasalam waa ahlu nabiyi xaqiiqatan abu bakr ibnu durayd waa kii lahaa ahlulxadiidka isagoo ammaanaya ahla wasahla biladiina uxibuhum waawaduhum fi llahi di laalaa'i ahla biqowmin saalixiina dawi tuqa guri lwujuhi wazayni kuli malaa'i wamidaadu ma tajri bihi aqlaamuhum azka waatyabu min dami shuhadaa'i ya taalibii cilmi nabiyi muxammadi ma antum wasiwaakum bisawaa'i wuxuu lahaa ahla wasahla biladiina uxibuhum ahla wasahla soo dhowaada kuwaan jeclaa een ilaahay dartii u jeclaayo kuwii wanaagsanaa ee wejigooda nuurka iyo iftiinka sunnadu uu ka muuqdayo kuwa waxa weeyaan qalinka ay ku qorayaan iyo khadka ay xadiidka nebiga ku qorayaan uu ka udgoon yahay dhiigga shuhadada ee la yidhi miskiga waa ka udgoon badanyay waxa uu ku gebagabeeyey ammaantiisii ahluxadiidka yaa taalibii cilmi nabiyi muxammadin maa antum wasiwaakum bisawaa'i xadiidka nabiga sala allahu alayhi wasalam kuwan dalbayow idinka iyo kayrkiin ma sinidin ee waa kala soocan tihiin laba laysu keeno maydaan ahaanin axmed ibnu xambalna waa kii lahaa diinu nabiyi muxammadin aahaaru nicma albatiyatu lilfata alahbaaru laa targabana can alxadiidi waahlihi faara'yu laylun walxadiidu nahaaru walarubama jahila alfataa subula alhudaa washamsu baasiqatun laha anwaaru yacni wuxuu lahaa diinta nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam waa aahaarta iyo akhbaarta laga soo wariyey wax ninku uu gaadiid ka dhigtuu adeegsaduu raaco oo uu ku sugnaadana xadiidka nebigaa ugu khayr badan ha nicin xadiidka nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo ehelkiisa waayo ra'yigu waa habeen xadiidkuna waa maalin habeen iyo maalinna wax laysu keeno ma aha waa kala duwan yihiin alxadiidu thaamin cashar can lmugiirata bni shucba waxaa mugiira ibni shucba laga wariyey radia allahu tacaala canhu ilaahay raalliha ka ahaaday can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi laa tazaalu ka zuuli mayso daa'ifatun min ummatii qayb ummadayda ka midihii ka zuuli mayso daahiriina inay yihiin kuwii ku sarreeya ee ku gacan sarreeya ee ku adag yacni amarka iyo xaqa xataa ya'tiyahum amru llah ilaa ilaahay amarkiisu uga imanaayo wahum daahiruuna iyagoo ku sarreeya xaqa oo ku muuqda oo qalabada iyo gacanta sare xaqa ku leh rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa xadiidkaa wariyey qolada maktabadu markay xadi- sawirayeen axaadiisan akhtaa yaryar baa ku jirta markaa iska saxa iminka wahum daahiriin ayaa qoran sida saxda ana waxa weeyaan wahum daahiruun ila waa khabar khabarna waa marfuuc waana marfuuc bilwaaw marka daahiruuna weyi waxa uu yihi markaa mualifka kitaabku saraxa jamaahiiru ahli lcilm yani culimada ahlulcilmiga bedidoodu waxay caddeeyeen intooda badani anahum ahlu lxadiid inay yihiin daa'ifada mansuurada ah ee khayrka iyo wanaagga nebigu uga markhaati kacay inay yihiin nimanka la yidhaha ahlulxadiid kuwa ehelka waa xadiidka nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo sunnadiis waana isku mid sidaynu tilmaanay yani dariiqa salafka kuwa raacsan in la yidhaahdo ama ahlu sunna waljamaaca ama aaa'ifa almansuura ama alfirqa annaajiya ama ahlu lxadiid waa isku wada mid waa alqaab un looga jeedo dadka ahlulxaqa ah ee hadyigii nebiga ku taagan sala allahu alayhi wasalam hada alxadiid waxa uu nabigu tilmaamay calayhi afdal salaati wasalaam in qayb ummadda ka midii aanay ka zuulayn inay xaqa ku sarrayso ilaa ilaahay amarkiisu uga imanaayo daahiriin alduhuur waa alculuw waalhalaba waxaa duhuurka la yidhaahdaa waa sarraynta iyo halabada marka laa tazaaluna waa istimraariyo marka kama zuulayaan inay xaqa ku sarreeyaan oo ku muuqdaan oo xujadoodu ay sarrayso waxaa la isweydiiyey duhuurka yacni ma kii awoodda iyo cududiya gacantaha mise waa ka xujada iyo burhaanta yacni duhuurkani waa duhuuru lxujati waalburhaan oo macnaha waxaa dhici karta daa'ifada ahlulxaqa ah in laga cudud bato in laga cadad roonaado in la muquuniyo awood ahaan ayaa laga yaabaa marka dee qofku wuxuu isweydiin karaa sawtii layidhi laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriin sidee looga xoog roonaado marka jawaabtu waxay noqonaysaa macnaha duhuurkani kii cadadkiiyo cuddada uun maahee waa duhuuru lxujati waalburhaan kaasina isagoo soo gelaya oo mararka qaarkood awood ahaan iyo cudud ahaanba ay u gacan sarreeyaan laakiin kan daa'imkee aan marnaba zuulayne mustamirkii ila alabad waxa weeyi waa duhuuru lxujati waalburhaan oo daa'ifadan ahlulxaqa ah xataa haddii laga cadad bato xataa haddii laga cudud roonaado oo awood ahaan iyo gacan ahaan loo muquuniyo xagga daliilka iyo xujada iyagunbaa mar walba ku sarreeya oo qofka ahlulxaqi ihi marnaba isagu dhulka uma dhaco mar walba isagaa garta leh wuxuu mar walba ku gar helayaa oo xujadiisu ku caddahay oo daliilkiisu ku sarreeyaa oo uu ku muuqdaa waxa weeyi dee waa qof kitaabkiiyo sunnadii haystoo ku sugan markaa qof alla qof usoo babac dhigi kara ama usoo bambixi kara ama xujo la hor iman karaa ma jiro waayo xujajkao dhammi waa waahi oo waa daciif marka ilaah iyo rasuulkiisa xujadooda ay timaado qaala allahu qaala rasuulu marka calaa kullin mararka qaarkood haba laga xoog roonaado ha la muquuniyo eh laakiin daa'ifadan waxaa sifo daa'ima u ah oon ka zuulayn weligood duhuuru lxujati waalburhaan inay daliilkiiyo xujada ku sarreeyaan oo marnaba aan laga garhelayn oon laga xoog roonaanin xagga xujada iyo daliilka waayo dee xaq bay ku taagan yihin waxay culimmadu isweydiiyeen waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam tilmaamay in saacadda qiyaamo u dhacayso yacni calaa shiraari alkhalq khalqiga kuwa ugu sharka badan ayaa suurtu ay ku dhacaysaa qiyaamadu ay ku kacaysa oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii tilmaamay in waxa weeyaan aanay saacaddu kacayn ilaa arlada aan laga waayaba cid tidhaahda allah allah marka arlada guudkeeda wax ashaato allah allah yidhaahba laga waayo ee dadka mu'miniinta ah dhammaantood laga duubee laga qabta rag iyo dumarba ee ay isugu soo baxaan adduunka ahlu sharkii kuwaasay qiyaamadu ku dhacaysa kuwaas ayaa saacaddu ay ku dhacaysa marka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa inaanay kaba zuulayn daa'ifo ahlulxaqi inay xaqii ku taagnaato ku muuqato saacaddiina shiraarulkhalqi bay ku dhacaysaa see laysku waafajinaya waxay culimada qaarkood yidhaahdeen waxaa loo jeedaa amaakinta iyo goobaha kala duwan oo xadiidkan riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortayba dee inay ku sugan yihiin shaam iyo baytulmaqdis iyo marka waxaa laysku waafajiyey in loo jeedo meelaha qaarkoodna dee daa'ifo xaqii ku taagan ayaa baaqi ku ah meelaha qaarkoodna wax laa ilaaha ila allahu yidhahdo waa laga waayey markaa siday saacaddu ugu dhacaysa calaa shiraari alkhalqi ayay saacaddu ugu dhacaysaa meelaha qaarkoodna calaa fudalaa'a min annaas dad wanaagsan oo xaqii ku taagan laakiin qowlkaas ama tafsiirkaa waxaa ka xoog badan oo ka raajaxsan in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa xataa ya'tiya amrullah waxaa looga jeedaa dabayshii dadka mu'miniinta ah ruuxda ama nafta ka qabanaysay oo waa saxiix ismana khilaafsano oo saacaddu waxay ku qumaysaa uun kuwa shiraaru lkhalqi marka arlada isugu baxaan ee muwaxid ahlu xaqaba laga waayo kuwaasay saacaddu u dhacaysaa oo waa dhab laakiin xadiidkan waxaa looga jeedaa xataa ya'tiyahum amrullah dabaysha ilaahay usoo diraya mu'miniinta oo saacadda qiyaame intaanay dhicin wax yar ka hor ayaa ilaahay dabayl ahlul iimaanka usoo dira dabayshaasoo si dabacsan qof kastoo mu'min ah iyo gabadh kastoo mu'minada lab iyo dhadigba rag iyo dumarba ahlul iimaankii ayay si dabacsan ruuxda uga qabanaysaa dabadeed marka ahlul iimaankii laga dhammeeyo adduunka ee shiraarul khalqi ay isku soo hadhaan ayaa qiyaamadii ku dhacaysa marka waxaa looga jeedaa waxay xaqa ku taagnaanayaan oo ku muuqanayaan oo ay ku saraynayaan xataa ya'tiyahum amrullah ilaa ilaahay amarkiisu uga imanayo oo dabaysha loo soo dirayo mar alla marka dabayshaa loo soo diray arwaaxdii mu'miniinta ay qabato khalaas ee markaa qiyaamadii baa dhacaysa marka haayadan waxaa looga jeedaa xataa ilaa intay dabayshaasi ka imanaysay ku taagnaanayaan dabayshaasi markay timaadana dee adduunka ilaahay wuu ka duubayaa oo si ay kuwa shiraarta ah shiraarul khalqi ah qiyaamadu ugu dhacdo riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortay xataa taquuma saaca waxaana looga jeedaa xataa taquuma saaca ay xataa taqruba saaca ilaa ay soo dhawaato ile way soo dhawaanaysaa oo dee markaa dabaysha loo soo diraya waa xilli saacadiiba wax yara ay ka harsanto calaa kullin daa'ifadaa xaqa ku taagan ee ku muuqata waxa axmed ibnu xambal iyo imaamu lbukhaari iyo kayrkoodba ay ku fasireen inay yihiin ahlulxadiid oo axmed ibnu xambal markii la weydiiyey man hadihi aaifa almansuura wuxuu yidhi in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa adri man hum haddaanay ahlulxadiidka ahayn kuwa xadiidka nebiga ku taagan ee sunnada nebiga ku sugan kuwaa haddaanay ahayn anuu ciday yihiin garan maayo buu yidhi macnaha kuwaas weeyaan aaifa almansuura idan ahlulxadiid kuwa xadiidka nebiga ehelka u ah ee sunnada rasuulka ku sugan ee kitaabka iyo sunnada daliiliyo diin ka dhigtay ee dariiqii saxaabada iyo waman tabicahum biixsaan dariiqii hadii la raaco ka dhigtay kuwaasi waa alfirqatu naajiya waana aaa'ifatu lmansuura waana ahlu lxaq waana kuway waajibka kugu tahay inaad ka mid noqoto waxa uu rasuulku yihi sal llahu alayhi wasalam laa tazaalu daa'ifatu min ummatii qayb ummadayda ka midihii ka zuuli maysa daahiriina inay ku sareeyaan xaqa oo ay ku muuqdaan oo ku sarreeyaan oo xujadooda iyo daliilkoodu uu sarreeyo waa duhuuru lxujati waalburhaan xataa ya'tiyahum amrullah ilaa ilaahay amarkiisu uga imanayo oo dabayshaa ruuxda ka qabanaysa loo soo dirayo wal xaalna uu uga imanayo amarka alle hum iyagu daahiruuna ay yihiin kuwii xaqa waxa weeyaan ku sarreeya ee waxa weeyaan haalibiinku ah rawaahu lbukhaari bukhaari ayaa xadiidkaa wariyey saraxa jamaahiiru ahli lcilm anahum ahlulxadiid ahlulcilmiga badankoodu waxay caddeeyeen inay kuwaa loo nusraynaya aaa'ifa almansuura ay yihiin ahlulxadiidka alxadiiu taasic cashar xadiidka sagaal iyo tobnaad waa wujuubu taxdiir min albidaci kulliha wa bayaan anahu laa tuujadu bidcatu fi diini xasana xadiidkan sagaal iyo tobnaad wuxuu ka waramayaa waajibnimada ay waajib tahay in laysaga digo bidca oo dhan iyo caddaynta la caddaynayo inaanay jirin bidco diinta ku wanaagsani dadka qaarkood ayaa bidaca marka ay doonayaan inay waxa weeyaan daliil u sameeyaan ayaa waxay yidhahdeen waxaa jirta bidca xasana iyo bidca sayi'a iyo bidca waajiba iyo bidca mustaxaba iyo wax noocaas laakiin xaqiiqadu waxay tahay bidca inay xun tahay mar haddii bidcaba la yidhaha xumaan u daah bidca iyo xumaani waa lama huraan oo labadaasi isma seegayaan oo waa laba mutalaazimaan ah mar hadday bidcaba tahay waa baadi bidcahanoono wanaagsan lama sheegin waayo nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam isagoo khayru khalqi illah ah wahuwa saadiqu lmasduuq aladi laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxa uu nabigu yidhi wakullu bidcatin dalaala sida xadiidkan aynu ku dhigan doono bidco waliba waa baadi marka wadaadka intuu yimaado odhanaya maya baadi maahae mid wanaagsan baa jirta oo ma nebi maxamed baad ka cilmi badan tahay ma rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam diintii lagu soo dejiyey ma midaan ahayn ba adiga kuu soo degtay diintii nebi moxamed lagu soo dejiyey waxaa ka mid ah wa kullu bidcatin dalaala ereyga la yidhaha kulluna waxa uu faa'iideeyaa cumuum wax alla wax ka soo harayo uu ka soo reebayaa ma jirto macnaha wax lasoo kala reebayo oo kala hadhayaa ma jirta e wa kullu bidca waa bidco waliba bidco kasta waa baadi mid hanooyin ma jirto bidco waliba waa sayi'a mid wanaagsan ma leh adigu haddaba nebi moxamed wuxuu israaciyey soo kala reebreeb si aad u halaagsanto waayo haddaad kala reebreebto waad halaagsami waanad habawday oo hidaayadii maad helin haddaad si hanuunsan tahay shayga bidcada halkuu nebi moxamed dhigay u daa oo dhaaf maxaad uga baahanta alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina imaamu malik ibnu anas raximahu llah imaamu daari lhijra waxa uu yidhi man ibtadaca fi lislaami bidcatan iraaha xasana faqad zacama ana muxamada khana risaala waxa uu yihi ninka ku andacooday sheegta ninka islaamka dhexdiisa intuu bidco kusoo kordhiyo weliba ku andacooday yidhaa way wanaagsan tahay ma xuma waa bidca xasana kaasi waa qof ku andacoodoo sheegtay nebi moxamed risaaladii alla usoo dhiibay inuu khiyaameeyey oo aanu ammaanadii gudan waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo waa ayo ka ku dhacayee afkiisa soo marinaya nebi moxamed baa risaalo khiyaameeyey macnaha maqsuudku waxa weeyi yaanu afkaba ka odhan nebi moxamed baa risaaladii khiyaameeyey oo kala reebay laakiin camalkiisa iyo xaalkiisaa sidaa ka turjumayoo leh waxaana la yidhaha lisaanulxaali aqna can maqaali yacni qofka xaalkiisa iyo camalkiisu waxaad ka arkayso ayaa ka xoog badan waxa afka uu ka leeyahay oo macnaha qofku bidco markuu keeno waxay ka dhigan tahay wax nebi moxamed iloobay ama uu ka tago oon u keenin ayaa aniga ii baxoon anugu arkay oo anaa kusoo daray xaalkiisu waa sidaa walow afkaba yuu ka odhane xaalkiisaa sidaa leh idan waa qof ku andacooday nebi moxamed risaaladii inuu khiyaamiyo ammaanadii aanu ka soo bixin waxaa imaamu maaligu yidhi waxaashaah rasuulka ilaahayna taa waa ka nasahan yahay xaasha wakalla ammaanadii waa gutay wuxuu qariyeyna ma jira nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi imaamu maalik walan yasluxa aakhiru hadihi lumma ilaa bima saluxa bihi awaluha ummaddan aakhirkeedu ku hagaagi maayo awalkeedii hore wuxuu ku hagaagay mooyaane oo kitaabka iyo sunnada in la raaco famaa lam yakun yawmaidin diinan falaa yakunu lyawma diina waxaa imaamu maaligu yidhi haddaba maalintaas ay aayaddaasi soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum waa maalin jimcaad ayay ahayd oo nebi moxamed carafo uu taagan yahay oo muslimiinta tiradii ugu badnayd ay goobjoog tahay ayaa aayaddan lagu soo dejiyey alyawma akmaltu lakum diinakum waxaa imaamu maalik markaa uu yidhi faman lam yakun yawmaidin diina maalintaas ay aayaddaasi soo degtay waxaan diin ahayni falaa yakunu lyawma diina maanta diin noqon maayo idan ruuxa muuminka ah qof kastoo muumina rag iyo dumarba waa in shicaarkiisa iyo halhayskiisu uu noqdo famaa lam yakun yawmaidin diinan falaa yakunu lyawma diina maalintay aayaddaasi soo degtay waxaan diin ahayn een ilaahay soo dejinayn kitaabkiiyo sunnada ku jirini maanta diin noqon maayo walow dadka qaarkood siday doonaanba ha ugu dadaalaan inay diinta u ekaysiiyaan marnaba diinta ka mid noqon maayo abadan kalla waalfa kalla can ilcirbaad ibni saariyata waxaa laga wariyey cirbaad ibni saariya radia allahu tacaala canhu ilaahay raallaa ka aaday qaala inuu yidhi sallaa binaa rasuulu llah waxaa cirbaad ibnu saariya uu yidhi rasuulka ilaahay ayaana tukiyey sala allahu calayhi wasalama daata yawm maalin maalmaha ka mida ayaa uuna tukiyey uma aqbala calaynaa dabeed waana soo qaabilay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam fawacadanaa waxa uuna waaniyey mawcubatan baliiqa waana aada iyo aada u xeel dheer waanadaasoo darafat minha alcuyuun indhuhu ay ka ilmeeyeen wa wajilat minha alquluub qalbiyadu ay ka gilgisheen oo ka cabsadeen ikhwaanii fi llah wa akhawaatii fi llah waxaad ogaataan quluubtii saxaabadu waxay ahaayeen quluub nool oo qur'aanka iyo sunnadu ay qoysay oo iimaanka duxdiisu ay ku duxday qalbigooda may ahayn dad sideenna uu ku dhacay jafaaf ruux qallayl xagga ruuxda iyo qalbiga yacni qallaylka ugu daran waa ka qalbiga iyo ruuxda jidhkaagan sare dhibaato ma laakiin qof qalbiga ka qallalay oo nusuustu aanay karayn oo xadiid u ka adkaaday iyo bir ama dhagax ayaa ugu ayaan daran waxa u sababay inay nusuustu qoysoy raadayso waxay ahayd dad waxay ahaayeen marka ilaahi iyo rasuulkiisa lasoo hadal qaado u dankraariciyo dareenkooda usoo jeediya siday saxaabadu tilmaameen kaana calaa ru'uusina tayr sidii wax madaxa ay shimbira nagaga taagan yihiin ismay dhaqaajin jirin waayo ilaahi iyo rasuulkiisa agtooda qiimo kala hadalkooda may ahayn dadkeenna dad iyadoo qaala allaahu laleh haddana halkan sheeka la fadhiya dad iyadoo qaala rasuululah laleeyahay halkaa laga yaabo inuu isagu ka hadlayo oo hadalka ilaahay aanu qiimo lalahayn iyo hadalka rasuulka sala allahu alayhi wasalam waayo aadaabu aalib alcilm qofka aalibulcilmiga rag iyo dumarba aadaabtiisa waxaa ka mid ah majliska alle iyo rasuulkiisa lagu hadlayo lagu hadalhayo ilain jaraaid laga warrami maayo idaacad maaha ilaahay hadalkiisii baa la hayaa hadalkii rasuulkaa la hayaa aadaabta aalibulcilmiga waxaa ka mid ah majliska alle iyo rasuulkiisa lagu hadalhayo haddaad tahay qof muwafaqoo ilaahay khayr la damcay dhegtaada si iyo dareenkaaga oo sidii mu'miniinta samicnaa wa atacnaa dheh haddaad tahay isku kari weydo karaamo darro iyo cadaab ha galabsanoo waxa weeyaan sababine waxa weeyaan banaanka iskaga fogow waayo xujaad kugu kordhaysa inta aad ku dhex hadlaysa hadalka ilaahay aada ihaanaynayso aduguna ilaahay agtiisa waad ka dulaysantay waxa ku kordhayaana waa cadaab iyo cuquubo marka haddaad awood u leedahay oo tahay qof ilaahay khayr la damcay dhagahaaga sii haddaad isku kari weydo xujo iyo cadaabha korsane isaga durub aayaadka iyo axaadiida laakiin innaka qalaylka qulubteenna ku dhacay waxaa la akhriyayaa inay sheeko tahay inay jaraa-i tahay inay hadal caadi inay hees tahay inay gabay tahay ma adri yacni dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay u kala socnaynba oo halka uu fadhiyaa ma beydkii allah mise waa garoonkaa waxaa la akriyaya ma hadal dadba mise waa kii alleh uma kala soocnab walaalayaal innakay inoo khayr badanta yacni weliba gaar ahaan dhallinyarta yacni waktigaad ku jirtaan iyo fursadda haysataan cidima haysato ilaahay khayr iyo wanaag badan buu idin waafajiyey laakiin ha iskaga ciyaarina nicmo waliba nuqsaan leh ha noqonin geed biyo ku dhex qallalay geed biyihii kasoo dhex bahay haddana ku qallalay ha noqonin adoo dikrigii ilaahay dhex jooga oo beydkii ilaahay dhex jooga oo khayr badan ilaahay waxa weeyaan gurigaa kuugu keenay haddana ha ka qaadin ee ka qayb qaado baaraka allahu fiikum waxaa markaas na xasuusiyey waxa uu yidhi saxaabigaasi uma aqbala calaynaa nebigu waana soo qaabilay fawacadanaa mawcidatan baliiqa rasuulku waxa uu nawaaniyey waana aada iyo aada u xeldheer waanadaasoo darafat minha alcuyuun indhuhu ay ka ilmeeyeen wawajlat minha alquluub qalbiyaduna ay ka gilgisheen oo ka cabsadeen walaalayaal haddaanad marka hore u dheg raaricin haddaanad dareenkaaga soo jeedin haddaanad qalbigaaga soo jeedin miyay suurtagal tahay inaad ilmayso ama aada cabsato suurtagal ma ah yacnii ilmada iyo cabsidu waxay ka dhalanaysaa marka hore in dareenkaagu soo jeedo oonad maqnayn qaala qaa'ilun markaa mid ayaa waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow kaana haadihi mawcidatu muwadic rasuulkii allow waxaabad moodaa waanadani midna sii sagootiy oo naga tegaya wacdigii ayaad moodaaye famaada tacalu ilaynaa maxaad noo dardaarmaysaa ballan maxaad nagaga tegaysaa wacdigan qofna sii sagootiy oo naga sii socda wacdigii ayuu eegyahay faqaala sal allahu alayhi wasalam wuxuu rasuulku yihi calayh afdal salaati wasalaam uusiikum bitaqwa allah ilaahay cabsidiisaan idin dardaarmaya wasamci waaaca iyo inaad ismaqashaan isna adeecdaan wa in cabdan xabashiya adoon mdyani addoon xabashiiba madaxa idiin noqdee maarkasa yacni nebigu marka hore wuxuu u dardaarmay arrinkii aakhiradoodu ku hagaagaysay alle agtiisa ay karaamo ku helayeen oo cabsida alleh ayuu ugu horraysiye dardaaran usiikum bitaqwa allah dabeed waxa uu raaciyey ilan adduunye iyo aakhira ma kala maarmaan oo aakhiradaada hadday hagaagto adduunyadaada hagaaggeedana waa inaad ka taliso waxa uu nebigu markaa raaciyey alaakhirati wain cabdan xabashiya arrinkii aakhira ku islaaxasay markuu u sheego taqwada ah wuxuu u raaciyey arrinkii adduunyadu ku hagaagaysay oo inay kala dambayn iyo ismaqal ku wada noolaadaan madaxda muslimiinta iyo mujtamaca ay xukumayaan wuxuu nebigu ka soo gaadhsiiyey addoon xabashiyaba madaxa laydinka dhige maqla oo adeeca oo ka dambeeya oo af iyo adintoona ha kaga hor imanina waxaad halkaa ka fahmaysaa yani gaalada iyo cadaaw lislaam waxay ka shaqeeyaan inay dadka muslimiinta ah bulshada muslimiinta iyo madaxdoodu inay iska hor timaado oo had iyo jeer is haystaan oo shicibku ay la dagaalamaan oo madaxduna ay cadaadiso oo weligoodba aanay dagaal ka bixin waa hadafka gaalada laakiin hadafka islaamka iyo diintu ay nagu boorisay waxa weeyi cidda ku xukuntee kuu talisaa hadday dad islaama yihiin oo muslimiin ah inaad wixii khayr iyo wanaaga ku adeecdood ku maqasho wixii shar iyo xumaanana looga nasteexeeyo ma in lagula dagaalamo looga nasteexeeyo ka jooga la yidhaah oo weliba ay uga nasteexeeyaan dadka waxgaradka iyo cuqaasha marka wasamci waaaca wain cabdan xabashiya maslaxada ummaddaa ku jirta kala dambaynta iyo ismaqalka haddii kale dee fasaad baa dhacaya haddii la kala dambayn waayo waxa uu nabigu yidhi fainahu man yacish minkum waayo waxa arrinku yahay ruuxa idinka idinka midee sii noolaada ba'dii aniga dabaday fasayaraa wuxuu arki doonaa baa nebigu yidhi ikhtilaafan kaiira iskhilaaf fara badan facalaykum bisunnatii waxaad laasimtaan haddaba sunnadayda iyo wa sunnati alkhulafaa yacni kuwa madaxda ah ee aniga dabaday talada qaban doona sunnadoodiiyo waddadooda laasima kuwaasoo almahdiyiin alraashidiin kuwaasoo ah kuwo la hanuuniyey oo hanuunsan waxna hanuuninaya waa dariiqada abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali yacni sunnadayda iyo sunnada khulafaau raashidiinta madaxda hanuunsan waxna hanuuninayee toosan kuwaas waddadooda laasima tamasakuu biha cuskada wa cadduu calayha binnawaajid gowsdambeedka dhiga oo ku qaniina baladeeg nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay isaga dabadii cudurka dhici doona iyo fitanka oo khilaafka ah haddana cudurkaa wixii lagaga dawoobaye dawada waahana wuu raaciyey oo wuxuu yidhi waxaad cuskataanood khilaafkaa kaga badbaadaysaan aniga wadadayda iyo wadada khulafaa raashidiinta alkhulafaa raashiduun waa kuwii nebi moxamed talada dabadii qabtay abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali wadadoodu waa maxay wadadoodu waa wadadii nebi moxamedun sal allahu calayhi wasalam ee waxa loogu cadfay uun waa cadfu tafsiir horta muhaayaro keeni maaye wadadoodu waa tii nebi moxamed sababta loogu cadfayna waxa weeyi uun in la caddeeyo in iyagu ay yihiin kuwii dariiqa nebi moxamed maray ee raacay ee ku dhaqmay waajibkuna uu yahay iyaga in lagaga daydo oo fahamkooda la qaato waa halka laga soo qaatay ama laga deliishado ayay ka mid tahay yani mawdican wuxuu ka mid yahay meelaha loo deliishado wujuubu fahmi salaf dadkii wanaagsanaaye saxaabada waman tabicahum biixsaan fahamkooda in diinta siday u fahmeen loo fahmo waajibnimada ay waajib tahay sidaasaa loogu cadfay الشhيkh almulla cali اlqari fi mirqaati اmafatix sharxu mishkaat اmaصaabix bab اlictisaami bاlkitaabi wالsuna mujaladka labaad صafxada sideed iyo afartan xadiidkan isagoo sharxayo wuxuu yidhi facalaykum bisunatii nebigu odhaahda uu yidhi facalaykum bisunatii wuxuu ujeedaa ay biariiqatii ahaabitati canii waajiban aw manduuba yani waxaad laasimtaan dariiqada aniga iga sugnaatay haddaan nebi muxamed ahay waajibkeeda iyo sunnadeedaba wixii iga sugnaaday ku sugnaadoo ha ka baydhina wasunati alkhulafaa iyo sunadii alkhulafaa alraashidiin waayo wuxuu yidhi fainahum lam yacmaluu ila bisunatii waayo dee aniga dariiqaygii mooye wax kale kumay dhaqmin oo sunadii nebi moxamed ayuunbay ku camal faleen khulafaa raashidiintu faalidaafatu ilayhim ima licamalihim biha aw liistinbaaطihim waاkhtiyaarihim iyaha waxau yihi sheekhu idaafada sunada loo idaafeeye layidhi wasunati alkhulafaa alraashidiin waxaa loogu idaafeeyey ama camalfalkay sunnada nebiga ku camal faleen ama istimbaadka ay iyada axkaamta kala soo baxayeen ee sunnada nebiga ay doorteen macnaa idaafada khulafaa raashidiinta sunnadii nebiga loo idaafeeyey sababteedu waxa weeyi waayo waa kuwii sunnadan doortay ee qaatay ee ku dhaqmay saasaa loo yidhi calaykum bisunatii wa sunati khulafaa raashidiin almubaarakfurina fi tuxfati laxwadi bisharxi jaamici tirmidi mujaladka saddexaad safxada afartan isaguna wuxuu yidhi xadiidkaa markuu sharxaayey laysa almuraadu bisunati alkhulafaa alraashidiin ila ariiqatahum almuwaafiqata liariiqatihi sal ly slam yacni ma aha muraadka looga jeedo sunat alkhulafaa ilaa dariiqadoodii waafaqsanay dariiqadii nebiga mooyaane macnaha waddo kalootii nebiga barbar socota loogama jeedo ee waxaa loo jeedaa uun dariiqii nebi maxamed jeexay ee iyaguna ka daba mareen sallahu alay dariiqii nebi maxamed unbaa loo jeedaa sala allahu calayh wasalam oo hadday khilaafaan dee hadalkooda iyaga laftooda la qaadan maayo waayo dee ibnu cabbaas waa kii lahaa markii tamatuca xajka saxaabada qaarkood ay ku yidhahdeen abubakar iyo cumar baa diidan ayaa wuxuu ku yidhi aquulu lakum qaala rasuulu llah wataquuluuna qaala abu bakrin wacumar akhsha an tanzila calaykum min asamaai xijaara wuxuu yidhi maanoo idinla rasuulkii allah yidhi ayaad leediin abubakar iyo cumar waxaan ka baqanayaa samada dhagaxaan inay idinkaga soo daato marka almuhim waxaa loo jeedaa dee saxaabadu macsuumiin may ahayn oo qof ka mida hadduu khaldamo lama laha khata'iisa ayaa ayaa diina loogama jeedo khatahuna waa ku bannaanyaho waa bashar dee wixii rasuul ka soo haray sala allahu calayhi wasalam afraadooda laakiin waxaa loo jeedaa uun marka la leeyahay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa alraashidiin waxaa loo jeedaa uun dariiqadoodii waafaqsanayd ta nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa loo jeedaa waxaad arkaysaa sida laynoogu adkeeyey inaynu cuskano hadiga nebiga alfaada nebigu cabiray tamasakuu biha ku dhego cuskada ku tuntunsada haddana waxaa lagu sii akiday wacaduu calayha binnawaajid gowsdambeedka dhiga waxa gowsdambeedka la dhigaa waa waxa lagu tuntunsanayo ee aana doonayn si sahlan inuu kaaga soo dhaco ilaa haddaad ayar foolashan hore ku qabsato shayga waxba laga yaaba inuu kaa soo dhaco soo ma laakiin shayga aad gowsdambeedka dhigtaa si sahlan kaaga soo dhici maayo marka waxaa maqsuudku uu yahay ha fudaydsanida sunnada nebige aad ugu dhaga oo u cuskada oo ku tuntunsada waxa uu nebigu yidhi waiyaakuma muxdathaati lumuur waxaan idiin kala digayaa idinka iyo arrimaha diinta lagu soo daro bidaca ayaan idinka digayaa waayo fa ina kulla muxdathatin bidca wax kastoo diinta lagu soo daraa daliil lahaan bidco weeyi wa kulla bidcatin dalaala bidco walibana waa baadi bidca halkaasay ku aroortay nebi maxamed u dhigay adoo haddaad ka qaadaysa aday kuu taalla nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa kulla bidcatin dalaala bidco waliba waa baadi bidco hanuuniyi ma jirto iska ilaali marka rawaahu lxaakim xaakim ayaa xadiidka wariyey wa qaala saxiixun laysa lahu cilla wuxuu yidhi waa saxiixan cillo lahayn warawaahu tirmidi imaamu tirmidina waa wariyey wa qaala xasanun saxiix waxaan yidhi xadiidkani waa xasanun saxiix wa qaala albazaar xadiidun haabitun saxiix wuxuu yidhi waa xadiid haabita oo saxiixa kama fi lirwa wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم الحديث العشرون وحديث كي لباتنا إنه قلنا الدنبي لباتنك حديثا مقرر كأنه في هذه الدورة وعنوانك حديث كلباتنا ديا الحذر من دعاة الضلالة إن لقدك تولادو كوى باددة كباقية إيا والحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن iyo dhiirigelinta laysku dhiirigeliyey in la laasimo jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda marka fitanka iyo dhibaatooyinku ay jiraan can xudayfa ibn alyamaan waxaa laga wariyey xudayfa ibn alyamaan radia allahu tacaala canhu ilaahay raallaa ka ahaaday qaala inuu yidhi xudayfe kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yas'aluuna rasuula allah kuwa rasuulka alla weydiiye sala allahu calayhi wasalam can ilkhayr khayrka ayaa ay weydiin jireen wa kuntu as'aluhu can ishari waxaa xudayfa uu yidhi aniguna sharka ayaan rasuulka weydiin jiray makhaafata an yudrikanii cabsi aan ka cabsanaayo sharkaasi inuu isoo haleelo darteed macnaa baqaha aan ka qaba dartii ayaan anigu rasuulka sharka u weydiin jiray inta ay dadku khayrka weydiinayaan faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow innaa kunna fii jaahiliyatin wa shar waxaanu ku sugnayn baan idhi buu yidhi rasuulkii allow jahli iyo jaahiliyo iyo shar waa qabla alislaam dilka iyo dhaca iyo boobka iyo xumaanta iyo xaaraanta ayaa dhaqan iyo diin u ahayd diin la-aan bay ku sugnaayeen marka wuxuu yidhi xudayfa waxaan idhi rasuulkii allow waxaanu markii hore ku jiri jiray jahli iyo shar iyo xumaan oo gaalnimadii ah waqtigii qabla alislaam faja'ana allahu bihada alkhayr dabeed ilaahay khayrkanuu noo keenay oo adaa naloo soo kaadiray oo iimaankii iyo islaamnimadii iftiinkeedii ayaanu aragnay fahal bacda hada alkhayri min shar haddaba khayrkaas iyo wanaaggaa aad noo keentay rasuulkii allow shar ma ka dambeeya qaala nacam nebigu wuxuu yidhi haa khayrkaan laysugu wadi maayee shar baa ka dambeeya waxay markaa culimmadu ay tilmaamaan ama sharka ay ku ishaaraan dee markii abubakar iyo cumar khilaafadoodii dabadood khilaafadii cumaan ibnu cafaan yani dilkii cumaan radia allahu canhu yani la dilay iyo sharkii ka dhashay iyo dhiiggii la daadiyey fitankii waktigii cumaan la dilay dhacay ayay ku ishaaraan sharkaas runtii shar baanay ahayd oo fidnadii maalintaa bilaabantay iyo dhiiggii daatay ilaa maanta wakaa qubanaya marka waxaa rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam nacam khayrkaa iyo wanaaggaa shar baa ka dambeeya qultu waxaan yidhi wahal bacda dalika ashari min khayr sharkaasna khayr ma ka dambeeya rasuulkii allow qaala waxau rasuulku yidhi nacam haa wa fiihi dakhan iyadoo qiiqu ku jiro macnaha dukaanka ama qiiqu dee ololka ama dabka waxaa ku dheehan weeyaan dee qiiqu ee barxa marka sidaa ololka iftiinkiisa iyo cadaankiisaba qiiqu uu barxe uu dheehe uu dhex galo sidaasoo kale ayaa waxaa lagu shabahayaa khayr khaalis oo barax tiran oo saafiya maahee waa khayr shar ku dhex jiro marka nebigu waxau yidhi haa khayr baa ka dambeeya wa fiihi dakhan laakiin khayrkaasi saafi maahee qiiq baa ku jira macnaha waa khayr shar ku barxan yahay qultu wamaa dakhanuhu waxaan idhi buu yidhi markaa xudayfa rasuulkii allow qiiqa ama waxaa khayrka ku badhaxan ee saafinimadiisii ka zuuliya waa maxay qaala waxau idhi qowmun waa qoom kuwaasoo yahduuna dadka ku hagayo oo ku hanuuninayo bikayri hadyi hanuunkaygiiyo waddadayda midaan ahayn macnaha dad aan hadyigaygi iyo waddadaydii iyo sunnadaydii waxaan ahayn dadka ku hagaya oo iyaguna ku socda weeyi nabigu waxau yidhi markaa tacrifu minhum wa tunkir tacrifu minhum waxbaad ka garan oo macnaha camalkooda wixii diinta waafaqsan ee saxa dee waad garani wa tunkir waxna waad ku diidiyo camalkooda wixii diinta khilaafa dee waad ku inkiri marka macnaha tacrifu minhum wa tunkir waa qowmun khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'a waa dad xumaan iyo samaan isku dhex barxay marka dee wixii wanaagsanna waad garan wixii xunna waad ku inkiri tacrifu minhum wa tunkir qultu waxaa yidhi fahal bacda dalika alkhayri min shar rasuulkii allow haddaba khayrkaa shar ma ka dambeeya qaala waxau yidhi nacam haa waa ka dambeeya ducaatun ilaa abwaabi jahannam waa kuwo dadka waxa weeyaan jahannamo albaabadeeda ugu yeedhaya waman ajaabahum ilayha cidda yeeshee baaqooda ama dacwadooda aqbashana qadafuuhu fiihaa jahanamo ayay baragtanka ugu tuurayaan qultu waxaan yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow sifhum lana markaa ducaatun calaa abwaabi jahannam yani shuraaxda xadiidka ibnu xajar iyo kayrkiiba waxay ku fasireen waa bictibaari maa ya-uulu ilayhi amruhum waxaa loo yidhi albaabkii jahanamay taagan yihin oo dadka ay soo geli leyihin oo ugu baaqayaan waa bictibaari maa ya-uulu ilayhi amruhum waxaa la fiirinayaa waxa xaalkooda iyo arrinkoodu ku dambayn doono waayo qof kastoo dadka muxaram iyo wax diinta khilaafsan amra yacni ficilkiisa haddaan ilaahay ka soo hanoonin ama aanu ka dhaafin ficilkiisaasi wuxuu u sababayaa dee inuu cadaab iyo naar ku muto marka ma-aalka cidhibta dambe uu mudan doono ayaa laga cabiray marka la leeyahy ducaatun calaa abwaabi jahannam waayo kullu muxaram ficil kastoo muxaram ah caaqibatu ila annaar haddaan ilaahay cafin waxau yidhi markaa qultu waxaan yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow sifhum lanaa kuwan jahanamo noogu baaqaya noo tilmaan oo noo sheeg anu iska ilaaline faqaala waxau nabigu yidhi hum iyagu min jildatinaa jidhkeennoo kalay leeyihi yacni dad gariib oo ajnabi oo meel fog kaaga imanaya oo midab kala leh oo lown kala leh ma aha hum min jildatina waa dad jidhkeennoo kala leh diirkeennoo kala leh inoo eg aan inaga duwanayn wayatakallamuuna bialsinatina afkeennana ku hadlaaya yacni dad meel kale kaaga imanaya maaha waa dadka carabta ee aad garanayso ee isku luqada iyo isku midabka aad tihiin oo inxiraafa un wahaakada yacni bulsho kasta ama ummad kastoo meel joogta yacni dee waxaa lagu ibtilaynayaa kuwo jidhkooda leh lugadoodana leh afkoodana ku hadlaya oo haddana ugu baaqaya dee calaa abwaabi jahannam ciyaada billah marka nabigu waxa uu yidhi hum min jildatina wayatakallamuuna bialsinatina jidhkeennay leeyihiin afkeennana waa ku hadlayaan qultu waxaa yidhi fama ta'murunii in adrakanii dalik rasuulkii allow haddaba haddii wakhtiga ama arrintaasi isoo gaadho maxaad ifaraysaa id igula dardaarmaysaa qaala waxa u ihi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad laazimaysaa oo dabada qabsanaysaa dadka muslimiinta ah jamaacadooda ay ku kulansan yihiin iyo imaamka u taliye maamula yacni jamaacada muslimiinta ee caamka ah iyo imaamka u taliya laazim oo ha ka dhex bixin qultu waxaa yidhi fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam bal rasuulkii allow ka waran haddaanay jamaaco ay ku kulansan yihiin iyo imaam dhammaantood u wada- u wada taliyey beeco iyo ballan la galeenba haddaanay lahayn oy firaq iyo kooxo diineed iyo axsaab kala duwan una yihiin bal ka waran qaala waxa uu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam factazil ka dheerow haddaba tilka taa alfiraqa ee kooxaha kullaha dhammaanteed waxba lagama soo reebin factazil ka dheerow tilka taa alfiraqa ee firqooyinka ah kullahaa dhammaantood ka dheerow walow an tacadda kol aad qaniinto biasli shajaratin geed jirridii xataa yudrikaka almowt ilaa geeridu ay kaaga imanayso waanta calaa dalik adoo sidaa jirridda u qaniinsan kol aad geed jirridii intaad qaniinto geeridu ay kaaga timaado adoo geedkaa jirridiisa qaniinsan ka dheerow oo ka fogow rawaahu lbukhaariy wa muslimun xadiidkan imaamu lbukhaari iyo muslim ayaa wariyey haddaba hada alxadiid waxa uu tilmaamayaa maraaxisha ummadda islaamku ay marayso qaar ka mid ah waxaana nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay mowqifka munaasabka u ah ruuxa mu'minka ah markuu soo gaadho waqtu lfitan imaam albukhaari saxiixiisa wuxuu u baabaysta xadiidkan baabun kayfa alamru ida lam takun jamaaca waxaa saxiixu lbukhaari uu bukhaari u baabaysta xadiidkan markuu soo aroorinayey sidee xaalku noqonayaa marka aanay jamaaca jirin macnaha jamaacada wuxuu uga jeedaa jamaaco muslimiintoo dhamme ay ku kulansan tahay oo imaam keliya u taliyo dabeed nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay yacni markii xudayfa weydiiye khayrkaanu ku jirnay annakoo shar iyo dhibaato ku jirna islaamkan ilaahay noo keene khayr ma ka dambeeya waxa uu nebigu yidhi haa yani waxaan ujeedaa khayrkan oo alla noo keenay shar ma ka dambeeya wuxuu nebigu ku yidhi haa shar baa ka dambayn doona shar ayaa ka dambayn doona waataynu tilmaanay culimmadu inay ku tilmaameen sharkaas yani fitankii bilaabmay wakhtigii maqtal cuhmaan radia allahu canhu wa ardaa dabeed nabigu waxau weydiiyey xudayfe yani waxa weeyi sharkaas iyo fitankaa khayr ma ka dambeeya waxa uu yihi haa wa fiihi dakan laakiin waa khayraan saafi ahaynoo waxay ku barxan yihiin waa khayr barxan oo aan ahayn khayr saafi ah waxaanu ku tilmaamay khayrkaa barxan ee aan saafiga ahayn dad ku hanuunaya dadkana ku hanuuninaya hadigii nebiga waxaan ahayn oo shar iyo khayrba isku darsaday ayaa nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam dabeed waxa uu yidhi rasuulkii allow haddaba khayrkaa barxan ee wax lagu barxay shar ma ka dambeeya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haa sharkaa ka dambeeyaana waa ducaatun calaa abwaabi jahannam waa niman dadka ugu baaqaya jahannamo albaabadeeda oo cidda yeesha ay bartanka ugu tuurayaan waxaanu tilmaanay ducaatun calaa abwaabi jahannam inuu ku rumoobayo qof kastoo dadka munkar iyo xaaraan iyo mukhaalafo amra yacni waxaa la odhan karaa qof kastoo dadka baadi ugu baaqa oo hadigii nebi moxamed waxaan ahayn ku hogaamiya oo sunnadii rasuulka waxaan waafaqsanayn dadka ugu yeedha oo kitaabkiiyo sunnada aan ku toosnaan oo isagu luma baadidaana dadka ugu yeedha waxaa ku rumoobaysa inuu yahay daacin ilaa abwaabi jahannam waa qof dadka ugu baaqaya albaabada jahannama sida uu ugu baaqayana waynu tilmaanay oo dee waxaynu nidhi mukhaalafada iyo xaaraanta iyo diinta ilaahay oo la baalmaro cidhibta ka dhalata waa cadaab iyo cuquubo marka waxaa loo yidhi ninkan dadka xaaraanta iyo mukhaalafada amraya jahanamuu dadka ugu waxaa loo yidhi biictibaari maa ya-uulu ilayhi amruhu waayo haddaan alla hanuunin ama aanu ka- waxa weeyaan ka saamaxin dee xumaanta iyo xaaraanta cidhibteeda cadaabka aakhira ah ciyaadan bilah dabeed nabiga sal allahu calayhi wasalam markii uu yidhi noo tilmaane uu yidhi waa dad jidhkeenna iyo afkeenna leh wuxuu yidhi maxaad i amraysaa wuxuu rasuulku yidhi waxaad laazimaysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda ma almaqsuudu biljamaacati fi hada alxadiid maxaa jamaacada looga jeedaa xadiidkani talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum jamaacadu macaani dhowray leedahay waxase ugu muhiimsan laba macno macaanida ay lafduljamaaca ay leedahay laba macnaa ugu muhiimsan macno macno waxa weeyi jamaacada xaakimka muslimka ee caamkii waxa weeyaan uu taliyo waana macnaheeda siyaasiga xagga xukumka in la idhaahdo talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaa looga jeedaa dadka muslimiinta oo dhammi markay hal jamaaco ku kulansan yihiin ay yihiin jamaaca waaxida waana sida asalku uu yahay jamaacadaa keliyana imaam keliya uu taliyo oo imaamkii caamkaha uu jiro ilaa adduunka waxaa soo martay iyadoo khaliif keliya ka taliya soo maaha nabi moxamed sal ly slam laga soo bilaabo abubakar cumar cuhmaan cali khilaafadii cumar ibni cabdilcasiis yani khilaafaad badan baa soo maray marka yani macnaha waxaa looga jeedaa macnaha koobaad uu yahay macaanida ay jamaacadu leedahay dadka muslimiintu dhammaantood markay jamaaco keliya ku kulansan yihiin imaam keliyao caamina u taliyo oo dhammaantood ay beeca la galeen imaam muslimihi kulligooda u taliyo taasi macaanida jamaacada waa ka mid waxaa kaloo jamaacada macaanideeda ka mida iyo waxyaabaha looga qasto inay tahay bimacna almuwaafaqa lilxaq yacni in xaqa la waafaqo oo sunnada iyo hadyigii nebiga lagu toosnaado haddaba labadan macno ee jamaacadu kala leedahay midna waa mustamir ilaa qiyaami saaca oo weligii ma zuulo midna marna waa la helaa marna waa la waayaa macnaha mustamirka ah in weligii la waayin ilaa qiyaami saaca waa marka jamaacada lagu fasiro bimacna almuwaafaqati lilxaq waana ta uu ka hadlayo xadiidkii shalay aynu dhiganay xadiisu lmuhiira ibnu shucba ee rasuulku laha sala allahu calayhi wasalam laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yaduru man khaalafahum walaa man khadalahum xataa ya'tiya amru allahi wahum cala dalik waxau nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam yacni koox ummadayda ka midii ka zuuli mayso inay xaqa ku taagnaatay ku toosnaato oo aanay waxba yeelayn kooxda mustaqiimka ah cidda dhibaataysaa ma hoojisaa ilaa ilaahay amarkiisa u yimaada iyagoo sidaa xaqa ugu toosan waxaa looga jeeda xadiisu lmughiira daa'ifada mansuurada laa tazaalu ila laa tazaalu waa istimraariyo weligeed ka zuuli mayso ilaa saacadda qiyaamo dhiciddeedu ay ka soo dhowaato ila saacadda waxay ku dhacaysaa shiraaru lkhalq laakiin inta ka horaysa cid xaqa ku taagan lama waayo macnaha waxaa looga jeedaa muwaafaqada xaqa waana ta ibnu mascuud qowlkiisa uu ku tilmaamay radia allahu tacaala canhu waardaah uu yidhi aljamaacatu maa waafaqa alxaq wain kunta waxdak yacni jamaaco waxaa la yidhaha wixii xaqa waafaqa keligaana noqo oo markaa cid xaqa waafaqsan la waayi maayo adduunka ka zuuli mayso ilaa qiyaamada dhiciddeedu ay ka dhowaanayso walow keligaana noqo marka xataa qofku keligii ha noqdee huwa aljamaaca marka lagu fasiro almuwaafaqatu lilxaq waana ta istimraarkiin weligeed iyadu zuulay laakiin macnaha kale ee marka jamaacada looga jeedo jamaacada caa- jamaacada caamka ah ee imaamka keliya uu taliya ee muslimiinta oo dhan ka dhaxeeya marna waa la helaa marna waa la waayaa waana tan xadiisu xudayfa ku sugan waayo nebigu markuu xudayfe ku yidhi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum muxuu xudayfe ku yidhi fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam bal ka waran haddaanay jamaaco caama iyo imaam kulmiyo oo u wada taliyaba aanay lahayn waa sida maanta xaalku yahay oo kale ka waran markaasuu yidhi faاctazil tilka alfiraqa kullaha marka macnaha jamaacadan xadiidka xudayfe ku soo aroortay laleeyahay waad laazimaysaa waa jamaacada calayha imaamu mubaayac min qibali lmuslimiina kullihim waa marka muslimiintii oo dhan jamaacadooda imaam keliya uu ka dhexeeya uu taliyo taa weeyaan marka layidhi waad laazimaysaa oo dhinacna uga bixi maysid marka taana dee marna waa la helaayo dee caalamku way soo martay iyagoo jamaaco caama ay ku kulansan yihiin imaam keliyana uu taliyo marna waa la waayaa maanta marxaladaynu marayno waxaa ku rumoobaysa fain lam yakun lahum imaamun walaa jamaaca waayo jamaaco muslimiintoo dhan kulmisa oo imaam keliya u wada taliyo miya caalamulislaami ka jirta ya waa axzaab iyo firaq nin walba uu toban meel ku ootun soo maha waxaa ku rumoobaysa markaa fain lam yakun lahum imaamun walaa jamaaca xaaladda noocaasa waa xaaladaynu maanta marayne maxaa dawada iyo cilaajku uu yahay nabigaa tilmaamay sal allahu alay slam oo muxuu yidhi faactazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacada biasli shajara xataa yudrikaka almowtu waanta calaa dalik xaaladdu markay sidaa tahay ee ay muslimiintu ururo iyo axzaab iyo kooxo u kala jabaan ee imaam keliyoo kulmiya aanay lahayn dhammaan firaqaa ka wada tag kolaad geed jiriddii aad qaniinto idan xalka maanta taagani waxa weeyi axzaabta mutafariqa ee kala tagtay ama siyaasad iyo kuraas ha ku kala tagaan ama diinta iyo dacwada ha ku kala tagaan dhammaan ururada iyo firaqa diinta iyo waxa weeyaan islaamka dhexdiisa isku khilaafay waajib waxa ku ah qofka muuminka ah midna inaanu u nisbo sheegan beri uu ka noqdo mar haddaanay jirin tii caamka ahayd ee imaamka keliya uu talinayay oo muxuu yeelayaa kuwaa dhammaan beri markuu ka noqdo kitaabka iyo sunnada ayuu ku sugnaanayaa iyo ariiqii salafu saalix ridwan ullahi calayh yani ariiqii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ayaa uu ku sugnaanaya taa hadduu ka run sheego huwa aljamaca waayo ibnu aba ibnu mascuud waa ka yidhi aljamacatu maa waafaqa alxaq wain kunta waxdak nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay lusuumkiiyo sida loogu adkaanayo walow an tacada biasli shajara kolad geed jiriddii qaniinto geed jiriddii la qaniini maayo laakiin waxaa looga jeeda waa kinaaya can shiddat lusuum sida uu laazimaya aanu uga faaruqayn yani xaqa ee waxa weeyaan firaqana uu uga dheeraanayo waxay la mid tahay xadiidkii shalay aynu soo maraynay cadduu calayha binnawaajib waayo sunnadu wax hisiyo inta lasoo qaada gowstameedka la dhiga ma ahe waxaa lagaga kinaayoonayaa uun ku tuntuunso oo ha fudaydsan markaa tanna waa kinaaya can shiddat lusuum xaqa laazima oo marnaba ha ka faaruqin firaqana isaga dheerow ayuunbaa loo jeedaa marka khulaasadu waxa ay tahay yani qofka mu'minka ah firaqa iyo axsaabta tirada badan waa inuu isaga dheeraado berina ka noqdo ee xaqana waa inuu laazimo oo mar walba jamaacada marka lagu fasirayo bimacna almuwaafaqati lilxaq iyadu mar walba waa qaa'imo laa tazaalu daa'ifa haddaad xadiidka sharxiisa u fiirsatana ibnu jariir atabari iyo kayrkoodba sidaasay ku fasireen yacni wadciga muslimiintu xaaladda aynu maranoo kale marka uu yahay in xalku uu yahay ictizaalu lfiraqi kulliha firaqa iyo axsaabta dhammaan in laysaga dheeraado oon midna loo nisbo sheegan waayo midna ma sheegan karto inay tahay tii nebigu yidhi talzamu jamacat almuslimiina wa imaamah oo hadday taa sheegtaan dee qofka ka baxa wuxuu noqonaya qof dambaabay marka mar haddaanay tii layna amre aanay ahayn oo firaq iyo axsaab ay yihiin xalku waa in laga dheeraado can xudayfata ibn lyamaan waxaa laga waray radi allahu tacala canhu ilah raallah kaade qaala inu yihi kaana annaas dadku waxay ahaayeen yasaluuna rasuula allah rasuulka alle kuwa weydiiya sala allahu calayhi wasalam can lkhayr khayrka wakuntu as'aluhu can shari makhaafata an yudrikanii aniguna rasuulka sharkaan weydiin jiray cabsi aan ka cabsanayo darteed inuu waxa weeyaan sharkaasi isoo haleelo wa caraftu shara la lishari walakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min alkhayri yaqacu fiihi shaacirka waa kii lahaa sharka waxaan u bartay maaha sharnimadiisa waa saan isaga ilaaliyo waayo qofkaan sharka iyo khayrka kala baran sharka ayuu ku dhacay isagoon garanayn faqultu ya rasuul allah waxaan idhi bu yidhi rasuulkii allow inaa kuna fii jaahiliyatin wa shar waxaanu ku jiray jahli iyo shar faja'ana allahu bihada alkhayr dabeed ilaahay khayrkanuu noo keenay oo adaa naloo soo kaadiro islaamnimadiiyo iimaankii ayaanu qaadanay fhal bacda hada alkhayri min shar khayrkaa shar ma ka dambeeya qaala nacam waxau yidhi haa qultu wahal bacda dalika shari min khayr waxaan yidhi haddaba sharka khayr ma ka sii dambeeya qaala nacam waxau yidhi haa wa fiihi dakhan isagoo qiiq leh macnaha khayr ay wax ku barxan yihiin oon saafi ahayn qultu wamaa dakhanuhu waxaan yidhi oo qiiqaa ku barxani waa maxay qaala waxau yidhi qawmun yahduuna bigayri hadyi waa dad wax ku hogaaminaya hanuunkaygi iyo sunnadaydii waxaan ahayn oo iyaguna dariiqaygii midaan ahayn qaaday dadkana ugu baaqaya tacrifu minhum wa tunkir yacni waxbaad ka garanaysaa waxna waad ku diidi oo qultu fahal bacda dalika alkhayri min shar waxaan yidhi haddaba khayrkaa shar ma ka sii dambeeyaa qaala nacam waxau nebigu yidhi haa ducaatun ilaa abwaabi jahannam ducaatun cala abwaabi jahannam waa kuwa dadka uga baaqaya jahannama albaabadeeda oo ugu yeedhaya man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha qofka markaa yeela ee ajiibe ka aqbala baaqooda bartanka ayay jahannamo ugu tuurayaan qultu yaa rasuula allahi sifhum lana waxaan idhi rasuulkii allow bal noo tilmaan faqaala hum min jildatina waxa uu yidhi jidhkeennoo kale ay leeyihiin oo waa dad aan kaa duwanayna dee diirkaaga oo kale leh wayatakallamuuna bialsinatina luqadeenna iyo afkeennana ku hadlaaya qultu famaa taamurunii in adrakanii dalik waxaan rasuulkii allow oo hadday arrintaasaasi isoo gaadho oon xilligaas soo gaadho maxaad ifaraysaa qaala talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxa uu yidhi waxaad laazimaysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda u taliya halkan culimmadu waxay ka hadlaan oo aynaan ishaarin yani guud ahaan sidaynu tilmaanay jamacat lmuslimiina wa imaamahum waxaa looga jeedaa sida asalku ahaa asalku muxuu ahaa dadka muslimiinta ah dhammaantoodu jamaca waaxida intay ku kulmaan imaam keliya inuu taliyo laakiin halkan ahlucilmigu waxay isweydiiyaan haddii la waayo jamaacadii guud iyo imaamkii guud oo sida xaaladaynu maanta ku noolnahay muslimiintu ay kala googo'aan oo maalan wadan walba dowlad yar iyo madaxweyne yar samaysto midna aanu mid u tallaabayn in fiisa laysu qaato mooye macnaha xaaladda noocan oo kale waa xaalad daruuriya oo yani aan ahayn xaaladii islaamka uu raallida ka ahaa ilan asalka iyo islaamnimadu siday raallida ka ahaydee caadigeed waxay ahayd dadka muslimiintii kulligood inay noqdaan dee dad isku wada xidhan oo imaam keliya leh laakiin waxay is weydiiyaan sidan maanta oo kale xaaladdaa daruurade hadday dhacdo la kala googo'o maxaa xalku u yahay xalku waxa uu yahay haddii la waayo tii asalka ahayd maaha macnuhu in la odhanayo nin walowba haddana dawladda aad ku hoos nooshahay af iyo adinba ku bax oo hadeecin ma aha xalku waxa weeye waddan kastoo muslimiin ah oo yani xaakim ama madaxweyne muslimii u taliyo mar haddaan imaamkii caamka aanu jirin yani waddan kastaa dawladooda iyo xaakimkooda muslimka ah inay wixii khayr iyo wanaaga ku adeecaan wixii munkar iyo sharana looga nasteexeeyo oo asamcu wataaca kala dambayntii ay baaqi tahay ayaa ahlucilmiga ay fadwoodeen oo haddii imaamkii caamkaa la waayey kan gaarkee wadan walba gaar u haysta haddii qof muslima uu yahay xaq buu u yeelanayaa asamcu wataaca in la kala dambeeyo haddii kale dee fawdaa dhacays haddii cidibo kala dambeyn weydo wadan waliba halkiisuu ku qasmaya oo balaayo yani waxa weya fawdo ay ka dhacaysa marka mar haddii kii caamka ah la waayey in ummad waliba xaakimkaa gaarkay ku hoos nooshaa ay ka dambayso ayaa maslaxada iyo islaamnimada ay ku jirtaa wixii khayra lagu adeeco wixii shar iyo xumaanana looga nasteexeeyo si aanay fitan iyo dhibaatooyin u dhicin qaala waxau rasuulku yidhi markaa talzamu jamacat almuslimiina wa imaamahum waxaad laazimaysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda qultu waxaan yidhi fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam haddaanay imaam guud oo caama iyo jamaaco midna lahaynna muxuu xalku noqonaya qaala faactazil tilka alfiraqa kullaha waxa uu nabigu yidhi fariiqooyinka iyo kooxahaas oo dhan iskaga dheerow walow an tacada biasli shajaratin xataa yudrikaka almowtu waanta calaa dalik kolad geed jiridii qaniinto oo geeridu ay kuugu timaado adigoo jiriddaa qaniinsan rawahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaa wariyey wallahu subxanahu wa tacaala aclam waaxkamu billahi tawfiiq walxamdu lilah aladi binicmatihi tatimu saalixaat ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh inoo suurtogeliyey dowradii inoo soo so inay saaka inoo soo gabagabowdo oo shalay kitaabkii naxwadu idiin dhammaado saakana xadiidkii iyo caqiidadii aynu khatinno lilahi alxamdu walminna waxay noo ballana berri toole insha allahu tacaala waxa aynu iska qaadi doonaa imtixaan saddexdii kitaabaynu dhiganayba imtixaan baynu berri isaga qaadi oo arbaca ah subaxa khamiistana waynu soo gebagabaynoo xafladii gebagabaynta iyo gunaanadka ayaynu qaban doonaa iyo ardayda kaalmaha hore heshay in la guddoonsiiyo jawais biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaad xadiidka ku dadaalaysaan in lasoo xifdiyo labaatan xadiid baynu dhigannay dadkii salafkii iyo dadkii wanaagsanaaye hormoodkeennaha waa garanaysa yacni intaasoo kun oo xadiid ayaa la xafidi jiro o la xambaari jiray marka adoo dhallinyara firaaqa haysta wakhti badan haysta labaatan xadiid xifdigoodu ma adka haddaad wakhti siiso marka labaatanka xadiid waa la soo xifdiyaya su-aaluhuna waxay noqonayaan xagga xifdigana inaynu wax iska weydiino oo xadiidkaa dhammaystir ama maxaa ku soo arooray masaladaas lagu weydiiyo waa xagga xifdiga iyo xagga fiqiga iyo fahamka in lagu yidhahdo xadiidkaas maxaa laga qaadanaya taas waa imtixaanka xadiidka imtixaanka naxwada naxalwaada xajiskii hore ayaa laydinku imtixaami doonaa marka iyadana in qawaacidkii dersi walba oo ki qaacido lahaa marka qaacidooyinkii inaa iska soo xafidaan oo haddii lagu weydiiyo ma huwa alfaacil ma huwa almafcuul إلى بي جوابي كرتا الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل تصال هاني يعني إلى تصلا أصح في دان قاعدوينكي وهدي لو ويدي قاعدة ما عرفتها عاد قران كرتو عقيدة iyadana kitaabka waad soo wada akhriyaysaan insha allahu tacaala oo masaa'ilkii caqiidada aad ku dhigateen unba wax lagaa weydiin marka dee inaad soo xifdido ood soo akhrido ayay kaaga baahan tahay marka sidaas ayaad kusoo talageli doontaan beritoole qalimaanta unbaad soo qaadanaysaan waraaqaha su-aasha iyo jaidin soo diyaarinayaa laakiin qof walooba qalinkaagii la soo diyaargarow jazakum allahu khayran wabaaraka fiikum alxamdu lilah